Dhowaan magaalada Garowe weliba la gabagabeeyay tababaraasi online ee wallanka baraya. Dhammaan shaqaalaha ku shaqeeya u dakhliga wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland kaasoo ujeedkiisa haya sidii lan hormarin lahaayee habka lan aruuriyo canshuuro. agaasima ku-xigeenka dakhliga wasaaradda maaliyadda puntland oo safar u saakamaraya xanakumada magaalooyinka maamulka puntland yaa safarshe waliba u saagabagabeeya degmada boosaaso si usoo walanku ogaada qaabka lan aruuriyahaya canshuuro maadaama lanqa wada doona qaaba usansamaysinya system online ee agaasimaha ayaa waliba usa kulan la qaaday maamulka dekedda iyo shaqaalo boosaaso kulan iyo kormeera kuradda agaasime abduqaadir ayaa waliba usa ku warbiyaya muhiimadda usa handheeri degmada boosaaso iyo safaradii kale usa kamari degmooyin kale ee ku tirsan gobollada maamulka puntland
waxaan joognaa eh, xafiiskii maamulaha eh, furdada eh, boosaaso wasaaradda maaliyadda eh, waxaan ahayn eh, koox ka timi eh, aan hogaaminaya oo ka timi eh, garowe wasaaradda maaliyadda eh, waxaanu in muddo ah ku hawl jiray oo aan ku howlanayn dib u eegista eh, tacrifadii eh, eh, eh, puntland oo halkan nooga shaqaynaysay Eh, kadib markii eh, uu dhacday in la- la- la la- la dareemay in u- ay u baahan tahay tacrifadu in dib u eegis lagu sameeyo ayaa eh, wasiirka iyo agaasimaha guud baa waxa ay eh, na amreen in aanu tacrifada dib u eegis ku samayno waxaa loo saaray guddi anigu aan eh, aan madax u ahay Eh, muddo ayaan ku soo jiray Eh, waxaa nasiib wanaaga inaanu soo gabagabaynay in eh, tacrifadii ay ay maanta dhammaystiran tahay Eh, waxaanu ka soo bilownay eh, eh, nugaal eh, runtii oo aan eh, aan aan lagu soo tababaray eh, dhammaan shaqaalaha Eh, waxaa dhacday in dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya eh, dakhliga in tababar eh, online ah loogu qabtay ee garowe eh, oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan maamulayaasha iyo inta ka shaqeysa dakhligaba eh, cashuure beri iyo iyo iyo furdaba labadaba Eh, kabacdi waxaanu si eh, kafool kafool ah aanu u nimi eh, qardho eh, gobolka kaar oo iyadana lagu tababaray eh, tacrifada cusub waxaan kaloo nimi eh, meesha la yidhaahdo eh, alxamdulilah controlka alxamdulilah oo iyadana shaqaalihii joogay sidoo kale loogu tababaray Eh, waxaan nimi is- eh, controlka boosaaso oo iyadana shaqaalihii joogay loogu- loo- loogu tababaray Eh, sidaas ayaanu ku soo soconnay kabacdi halka ayaanu nimi eh, furdada Eh, waxaa marka lagama maarmaan noqotay in eh, systemka maadaama eh, lagu shaqeeyo oo systemku yahay electronic fur- ay tahay tacrifadu in iyadana eh, runtii eh, eh, in wax laga bedelo oo maadaama uu isbedel dhacay in systemkiina la galo oo wax laga bedelo Eh, waxaa noo hagaagay in systemkii iyadana muddo tiimku ay ka shaqaynayeen eh, qaybta farsamooyinka iyo qaybta technicalka labadaba in ay eh, maanta uu yahay runtii eh, systemka uu shaqaynayo oo hadda eh, ay ay ku socoto shaqaduna ku socoto tacrifadii cusbayd